barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa khamiis bisha disembar waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkuga haynana dhegaystayaal idaacaddeenna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay gabar da'yar oo ku xeeldheer dhinaca sawir gacmeedka waxay inooga sheekaynaysaa dhibaatooyinka ay kala kulantay tan iyo markii ay bilowday sawir gacmeedka kolley dadku aradka ama farshaxanka waxa u yaqaanaan wax foolxun oo qof yacni qof aan naftiisa jeclayn uu sameeyo laakiin ma aha waa waxa weeyaan qofkaa ka dhiga sidan dadkeenni baa saan ka dhigay inuu yahay ragganna waa khasab waa sidee dareenka dhallinyarada wax ka barata jaamacadda camuud ee ku taalla magaalada borama alxamdulilah ilaahay baa horta mahad iskale anoo dalkaygii jooga oo caafimaad iyo nabadba ku haysta inaana si fiican wax uga barto
waxaa kale oo aanu idiin haynaa dhinacii heesaha oo iyana aan ismaaciil oo barnaamijka ka marnayn haye
subaxeeda cabreed sagal waagu ku qaytay saymihiisa adaa saansankiisa laho
Mm, nimcaan hilaac iyo iyo waa xamdi kuweyn sagootiska iyo soo dhoweynta ismaaciilo Haye.
badan baa kuugu laabanay haye sheekooyinkaas iyo xubintii arrimaha bulshada iyo qaybo kaleba waxaad kaga bogan kartaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee siiriya ayaa sheegay in waddankiisa uu diyaar yahay in uu ka qayb galo wadahadallada jineefa iyada oo aan aanay faragelinayn waddammada shisheeyuhu muddo toddobaad ah kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey qorshe hanaan nabadeed ah oo loo dib loogu bilaabayo da- dadaallo lagu soo afjarayo xaaladda d- colaadaha ka jira dalka Syria wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Syria Waliid Macallim ayaa hadalkan u sheegay wariyaasha kadib kulan ka dhacay magaalada Beijing oo uu la lahaa dhigiisa dalka Shiinaha Wang Ji Wang Yi wuxuuna Macallim intaas raaciyay in ergada kulankaas uga qaybgalaysa dalka Syria ay diyaar noqonayaan marka ugu horeysa ee helaan liiska xubnaha mucaaradka uga qaybgalaya wadahadalladaas saraakiisha afganistanna waxay sheegeen in ciidamada ammaanka ee dalkaasi oo ay taageerayaan weeraro xagga cirka oo maraykanku ay fulinayaan ay dib ugu qabsadeen daalibaan magaalo muhiim ah oo ahayd markaasi mid ku taalla gobolka helmand gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi maxamed jaan rasuul yaar ayaa u sheegay v o eda maanta in ugu yaraan afartan iyo shan ka mid a dagaalyahanada daalibaan lagu dilo weerarkaasi halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen weerar xagga cirka oo ay maraykanku fuliyeen kahor intii aysan ciidamada afghanistan gudaha u gelin magaalada afhayeen u hadlay militariga maraykanka oo lagu magacaabo cornel michael lawhorn ayaa u xaqiijiyey v o a in diyaaradaha dagaalka maraykanka ay weeraradaasi ka qayb galeen
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta falastiinaydee farshaxanka marka laga hadlayo ama sawir gacmeedka inta badan dadku waxay ku xasuustaan dhinaca ragga En, ismaaciilow caadiyan wadankan ilmaha en, marka iskuullada la geeya iyo dunida horumartoo dhan farshaxanka ama sawirada waa mid ka mid a waxyaabaha la weydiiyo inay sameeyaan ama- Waan gartay.
ama ku jira manaahijta ama maskaxdooda lagu korinayaa en, dareen- dareenkoodai kusoo bandhigaan ilmuhu marka en, ka hor inta aan la barin inay wax qoraan ama akhriyaan waxa ugu horeeya la baro waa in ay sawiraan macnaa wixii maskaxdooda ku jiray maskaxdooda ku jira ay sawir ku Marka muujiyaan waa qaab ka mid a qaababka la baro inay ilmaha dareenkooda kusoo gudbiyaan Bah- laakiin soomaaliya annaga waagi aan wax ka soo baranay iyo adigaba dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ahaa in sawirkaba aysan ku jirin dad yar oo aada u tiro yarna ay yihiin dadka bartay sawirada waan gartay bahajo oo kale hadeer bahajo maxamed ducaali waa inan dhalinyaro hargeysa oo somalilan ku nool waana qof aada ugu xeeldheer dhinaca farshaxanka waxayna aada u sawirtaa hibe ilaahay u siiyey laga yaabo intay ku eegto in adiga oo halkaa soo fadhiya sawirkaagii ay gacanteeda isla waqtigaaga ku samayso marka kulanno kala duwan bay ka qayb gashay oo dhinaca farshaxanka wariyaha v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa la kulmay oo waraysigan la yeeshay talent saad sheegtay waa hibo n waxay ku dhaliyeyna oon odhan karo waxaasaa jir dadka qaar waxaa jira waxyaabo qaar ku dhaliyo dareen ama dhib ama wax xun ka keena laakiin waxa markii ugu horreysa aan isku arko een siraahdo waxaad sawiri kartaa waxay ahayd waxaan ahaa sanadka labaad dugsiga sare een waxaan waxay ku dhex noolun buu ahaa ee waxaan samaysan jiray markaa dareyskayga dharka aan ku tegayo iskuulka oo kale asxaabteydaan u sameyn jiray kabacdi baan step by step tallaabo kadib tallaabo kale waxaan bilaabay inaan wa- farshaxankii wixii aan dhex galo oo ah wax aada u fiican horta oo oo oo- oo intii aad intaad kamarad qaadatood meel kala tagto ood dooni lahayd wixii kaa turjumay inaad sawir ku hesho oy aad u adag tahay kan waxa weeyaan waad ka fekeraysaa waad dareemaysaa kadibna gacantaadii wixiiba waa isla hal meel oo waad samaynaysaa waxyaabahaas ayuu ka lifi jiray badanka waay n goorbaad caadiyan sawirkii ugu horreeyey ee dhinaca gacanta ee sawir gacmeedkeed samaysay goormu ahaa Een, way fogeyd horta waqtigood laakiin sawirkii caadi baan u xasuusanahay waan garan karaa sawirka wuxuu ahaa sawir aadnaa ee, aadan hosbitaal emblemkeeda ah ama loogadeeda calaamada ay leedahay hooyada ilmaha yar ee naaska siinayso kale ho- haysa dhabta ku haysa sawirkaasu ahaa sawir yacni weyn oo aan meelgeeyo laakiin ka hor waan samayn jiray sawiro kartuumka kartuumiska waxyaabaha qaar ka waramaya oon guriga laakiin aan soo dhaafi jirin Een, tusaalahaan oo kale waxaa laga yaabaa inay dad badan isweydiiyaan n sawir baa la sawirayaa ama waxbaa inta la khiyaalo oo maskaxda laga keeno ama wax jiro xaqiiqaba ayaa la sawirayaa oo lagu muujinayaa warqad Eh, ama lagu samaynayaaba gidaar weyn oo muuqaal ahaan bulshada loogu soo bandhigaya qof gacantiisa iyo maskaxdiisa iyo indhihiisa intuu isla kaashada uu ka keenaya n say ku timaadaa imika tusaalahaan oo kale in qofku saa u sameeyo Een, horta waa inuu jiraa qofkan waxa uu ka keenaya inuu wax sawiro waa inay wax uu yahay wax uu jecel yahay waa inay tahay wuxuu dam- wax damqaya ama marka wax damqaya kala midoo waxay noqonaysaa wax iskii qofka u damqaya ama uu qof kale damqaya oo ula yimid dee sida abwaanka oo kale uu sameeyo midhaha oo kale waa waa qiso markaa qofka ka imanaysa ama qof kale ku dhacdayo uu ka sameynayo Eh, waxaa kaloo jirta in qofku uh, wuxuu jeclaystay oo indhuhu ay jeclaysteen oo uu ka fekerayay inay dadkuna jeclaystaan inuu sameeyo third party qeybta saddexaad ah Ee, marka waxyaabahaasaa keeno badanka inuu qofku uu- uu uu sawir ka yimaado oo uu sameeyo laakiin artka ama qofkan wax aslaya farshaxanka ahi ma odhan karno waxba specific oo yani waxba u gaara oo mar walba ka keena ma odhanayno mar walba qofkan jacayl baa hayo sawir jacayl uu sawiraya qof mar walba dhibaato dhibaato haysata ee, mar walba uu faraxsan yaho farxad laakiin waxaa dhici karta in eh, bulshada kugu hareereysan oo kale ay ay ay ay saameyn kugu yeeshaan oo adiga ay dhib kugu keenaan si aad sawir samaysid iyo in qof faraxsan oo kale uu ku yimaado ama eh, oo dad faraxsan oo kale ay ku idhaahdaan waxaasaan doonaya inaad samay sidoo kale waxaa jira events ama wa- een, xaflado la qabto oo kale oo aad rabtiin inaad kaga qeyb gashado fariin aad ku dhex gudbisid dadka dhexdiisii waayo baja n waxaa jiri karaya n dhalinyaro kale oo ku dhaqan somalilan amaba dee n adduunka oo kale oo soomaaliya oo xirfadan iyo weliba tayadan iyo hibadan ilaahay ku siiyey dhinaca farshaxanimadoo kale leh n tusaalahaan oo kale qofku markuu doonayo inuu bilaabo ama inuu sawiro oo kale dee ma isu arka hibada aanu leeyahin muxuu u baahan yahay inuu maxay sameeyo inuu qalab nooceye helo inuu tallaabo nooceye qaado maxaad siin lahayntan Een, horta waa inuu qofku haystaa askariga iyo ardayga iyo macalinku intaba hubkii ku dagaalgeli lahaayeen waa inay siteen askarigu qorigiisii ma- ee ardaygu qalinkii macalinkuna waa inuu buuggii wax ka dhigayay iyo xirfadii leeyahay iyo ee, qalinkuu wax ku qorayay ama tamaashiirtii oo kale uu haysan kara qofka farshaxanka ahina waa inuu wataa qalabkii uu is odhanayay waxbaad kusoo saari kartaa yaanay ahaanin qalab weyn oo fansiya oo oo- oo oo yaanu odhanayn waan waan waxaan doonayaa anigoon from scratch ama zerogi aan kaba soo bilaabin qalab weyn inaan isticmaalo taasina ma taalo magaaladii qalabka aanu isticmaalnaa waxa ugu badan waxa weeyaan inta loo soo dira mooyaane waa rinjiyada guryaha la mariyo Een, oo oo- oo- oo oo wax lagu xardho weeyaan Een, wuxuu u baahan yahay burshiyadii wuxuu u baahan yahay kalarkii wuxuu u baahan yahay canvas waxa la idhahdo framekii oo oo wax lagu sawirayay wuxuu u baahan yahay waraaqo adag oon a forteenan caadiga ahayn oo imika laakiin qalabka basigiska oo dhan magaalada imika waa laga helaa so qalabku ku dagaalgelayay qofkan artka waa inuu haysan karayaa n aalaaba waxaa lagu yaqaanay dhinaca xirfadan iyo weliba hibadan inay raggu inta badan caan ku yihiin oo ragguma inta badan ama artislayaa la odhan jiray ee soomaalida ay u yaqaaneen amaba dhinaca farshaxanimada iyo sawirada inta badan samayn jiray siad u aragtaa adiga oo inan ah oo weliba dhalinyara inaad n hibadan yeelato islamarkaana aad ku howlgasho oo aad n sawiro badan iyo weliba farshaxano badan soo bandhigtood samayso kolley dadku aradka ama farshaxanka waxa u yaqaanaan wax fool xun oo qof yacni ee, qof aan naftiisa jeclayn uu sameeyo laakiin ma aha waa waxa weeyaan qofkaa ka dhiga sidan dadkeeni baa saan ka dhigay inuu yahay ee, ragganna wa- waa khasab oo inay de in in lagu yaqaano waayo waa risqoodii bay kasoo saartaan Een, ma ihi anu qof suuqa wax ku sawiraa ma ihi qof yacni r- ku doontaa lacag oo kale keliya taa habkan wax u sawiraa waa hab ka duwan habkeena halkan lagu sameeyo sawiro aan halkan lagu isticmaalin baan sameeyaa sawiradayda badanka eh, inta halkan khusaysa mooyaane oo ah wacyigelinaha noocay doonaanba ha noqdaane aan sameeyo oon xaafadda ku dhex sameeyo mooyaane inta kale oo dhan dibadda ayaan ayaan geeyaa oo dad eh, soomaali ah ayaa badanka iibsado halkaa jooga oo ku koray oo yaqaano macnihiisana fahmaya sawirkuna maaha kan dukaanka iyo lagu sameynayo meherada iyo waxe uu ka fara badan yahay artku artku waa waa nooc walba uu leeyahay so yaynaan wa- w- fikir khaldan aynaan ka istaagin mar walba waxaynu inagu u baahannahay ee is- inagu aynu qurxinno waxa aynu inagu ilaahay inoo siiye hibo
haye haye falastiinay dee run xaddaan balla qaadi gaadhe maxay noo xiga haye mahadsanid ismaaciil Een, waxa- markana waxaa ismaaciil oo noo soo socdaa xubin aan alaaba toddobaadkiiba aan maanta oo kale soo qaadano oo ku saabsan arrimaha ugu xiiso badnaa toddobaadkan ee dhinaca arrimaha bulshada gaar ahaana baraha xiriirka bulshada haye ismaaciil haddaba tolo toddobaadkan maxaynu kaga hadlaynaa wariyaha v o a baynu deenaynaa ee magaalada laascaanood bal qodobada ugu xiisaha badan ee uu toddobaadkan inoo soo xulay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii aynu kaga hadli jiray waxyaabaha ugu xiisaha badan toddobaadkan ee baraha bulshada iyo mareegaha lagu daabaco toddobaadkanna waxaynu ku soo qaadan doonaa khabiir u dhashay waddanka shiinaha ayaa wuxuu sameeyey sariir lagaga badbaadi kara dhulgariirka wan waa khabiir u dhashay waddanka shiinaha sariirtan ayaa waxay u samaysan tahay sida qaabka sanduuq oo kale marka uu dhulgariir dhaco ayay isku daboolmaysaa waxaana uu qofku uu noqonayaa qof ku dhex jira sanduuq sariirtan oo horey loo sameeyey ayaa waxay leedahay adeegyo kala duwan oo ay ka midka yihiin daawooyin iyo gargaarka degdega iyo cabitaan waxayna sheegeen khubarada sida weyn ugu xeelka dheer waxyaabaha lasoo kordhiyay ee casriga ah in sariirtan ay noqon karto haddii la tijaabiyo mid waxweyn ka tari doonta goobaha dhulgariiradu ay sida weyn uga dhacaan inkastoo dood fara badan ay ka dhalatay isku hallaynta sariirtani in laysku hallayn karo iyo qofka haddii ay ku dhacaan buuro aada u waaweyn ama ay biyo qaadaan sida uu noqon doono xaalkiisu waxyaabaha kale ee ugu hadalhaynta badan toddobaadkan ayaa waxay tahay nin sarifla oo ku nool magaalada hargeysa ayaa qaab indhasarcaada looga dhacay lacag lixdan kun oo dollar gaadhaysa ismaaciil waa mid ka mida sariflayaasha waaweyn ee degan magaalada hargeysa waxaana saddex cisho gudahood lacag ka sarriftay nin ninkaas ayaa waxa uu u dhiibtay lacagtii uu ka sarriftay maalmo kadib ayaa waxaa ku soo noqday ninkii uu lacagta u hayay bartii uu ka siin lahaa lacagtii kaashka ahayd ee uu sarrifay ayaa wuxuu gacanta ka saaray lacag lixdan kun oo dollar gaadhaysa taasoo ku jirtay bushqad ismaaciil oo isagu aan tebin lacagtii uu bixiyey ayaa waxa uu iska aaday gurigiisa Ah, ismaaciil ayaa markii dambe soo hambabaray sidii qof hurdo ka soo toosay waxauna xusuustay inuu dhacan yahay oo lacag lixdan kun oo dollar ay ka maqan tahay taasoo goobaha bulshada iyo masaajidadana si weyn looga hadlay dhibaatadii ku dhacday ninkaasi barnaamijkeennan ayaynu sidoo kale waxyaabaha ugu xiisaha badan ku soo qaadan doonaa qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascanood waxyaabaha baraha bulshada loogu hadalaynta badan yahay iyagoona ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen sida tan haatan waxaan usoo galnay dhallinyaro fara badan oo caawinaysa bal waxaad naga warta axmed waxyaabaha arrimaha bulshada ugu hadalhaynta badan toddobaadadani
wallaahi hadda kolley dee toddobaadkan ugu dambeeyey waxaa ugu hal- hadal- een, hadalhayn badan erin erinta coach muruniya la eriyey iyo rabitaanka manchester rabto oo wax kaafiyo kala dheeriya taasaa ugu hadalhayn badan Xa- xagga kale ee dhallinyarada haddii arrimaha bulshada haddii laga muqaayo chinese ton la yidhaahdo oo aaran la yidhahdo aadna haysata labadii weyga ugu dambeeyey iyada aadnoo haysata aad baan idin salaamaya
Een, bismillaahi raxmaan raxiim magacay waa axmed diiri xaashi Een, waxaa ugu hadalhayn badan een, baraha dhallinyaradu isugu timaado iyagoo ka cabanaya shaqola'aan markaana ay ku kalifto in ay taariibaan sidaa awgeed een, waxaan kula talin lahaa een, siyaasiyiinta qurbajoogta cuqaasha een, in ay u sameeyaan dhallinyarada shaqo abuur si ay dalkooda hooyo ugala soo baxaan khayraadka ku jira iyo macdanta ku jirta waa hadalha- waa hadalhaynta toddobaadkan iyo sannadahan dambaba soo noqnoqonaya intaynu dhegaystayaal ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid a oo anigoo cabdikariin nolola waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
falastiin cabdikariin olol waxyaabo badan buu ka sheekeeyey haatan waxaan arkayay dhinaciina tidhi bal heesahaynu gallo barnaamijyadeenu ka tagno maxaad inoo soo aniga xidhays sariirta santuuq aheed ilaa hadda iga dhigantaha waaba taasoo biyaha hoostooda kula tagta haye
oo adigana aada soo bixi karin oo kugu xiran yahay haye waa heestan waxaa la yidhahdaa sagotis waa ninka kuu sheego soo- sagotiska iyo soo dhaweyska ismaaciilo waa waaye aragnimo kuu laaban aniga markaan macaan hilaacigu hadlee bal xamdi kuwiin sornahan cun waaye inkastoon sadowgiisa dooq isan yaday haatan kurda seexad la diiday sornahan cun waaye samirkayma hungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta bacdadkiisida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyayaa baladkiisida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyayaa
inuu caashiqa saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaada iyo muuqa aragga ku sugmo inuu caashiqa saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaada iyo muuqa aragga ku sugmo nafta waan sasabaa sawirkaaga tusaa sidii oy sabitaan sabala ku wada sidii oy sabitaan sabala ku wada badadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkaan ka socdaala usagoo tiyaya badadkiisidii waaye ilmadaasu ilmadaa susumayso haye jacaylkayga jacaylkan ka socdaalaan ku sagootinaya dee xamdi kuwiin iyo nimcaan hilaac hees aad u Il- wanaagsan bay ilmaa laysku sagootin maxay noo xiga bal Een, ismaaciil markana waxaanu tegaynaa dhinaca jaamacadda camuud dhalinyaro kala duwan oo meelo badan isaga kala yimid ayaa waxay wax ka bartaan jaamacadda camuud oo ku taala magaalada boorama haddaba wariyaha v o ed ee magaalada boorama haashim good ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyaradaasi wuxuuna wax ka weydiiyey dareenkooda iyo sida ay u arkaan waxbarashada ay ku jiraan qaar ka mid a dhallinyarada wax ka baratay jaamacadda camuud ee ka qalinjebisay jaamacadda oo hadda ka shaqeeya jaamacadda iyo qaar kale oo ka mid a dhallinyarada ku guda jirta waxbarashada jaamacadda camuud ayaa qudhoodu inooga warramaya waxbarashada dhallinyarada ee jaamacadda camuud iyo sida ay u danaynayaan mustaqbalkooga muhiimadda ay u leedahay waxbarashadu marka hore magacaygu waa mukhtaar cabdi cumar waxaan ka mid ahay ardaydii sanadkii dhoweetay ka qalinjibisay jaamacadda amuud kuliyadda waxbarashada gaar ahaan waaxda kemistriga iyo xisaabta haddana waxaan ka shaqeeyaa jaamacadda xamuud isla kuliyadda waxbarashadu marka kolley waxbarashadu iyadoo faa'iidooyin fara badan dhallinyarada u leh oo waxbarashadu keliya faa'iidadeedu ayna ku koobnayn qofku inuu ama shaqo ku helo laakiinse waxbarasho ahaanteeda iyo qofka siday u bedelaso fikirkiisa waxqabadkiisa iyo aragtida uu nolosha qeybaha kala duwan ka arkayaba waxbarashada faa'iidooyinka badan baa lagu hayaa ka dhalinyaro ahaana dhalinyaro badan oo jaamacadda camuud ka qalinjibisa way jirtaa sanad kasta isla jaamacadda camuuduun anigoo keliya maha sanadkan ilaa dhowr dhalinyaro afar shan ku dhow oo jaamacaddu la hadho ay ka shaqeeyaan way jiraan magacaygu waa ismihaan jaamac cali waxaan dhigtaa jaamacadda camuud Ee, waxaan dhigtaa facultiga agriculture and environmental departmentiga environmentalka waxaan ka imaaday gobolka mudug gaar ahaan degmada jariiban Een, haddii aan ka hadlo tayada iyo waxbarashada ay le- jaamacadda camuud ay leedahay waxaan dhihi karaa waa meesha keliya isha een, waxbarashada een, geyigeena soomaaliyeed ama waa hooyada jaamacadaha geyiga soomaaliyeed waayo waxaa ku kulmaa kumanaan koru dhaafay dad koru dhaafaya oo kala gedisan oo ka yimid gobolada bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed salaam muuse waxaan ka imid gobolka togdheer gaar ahaan degmada burco Een, waxaan ka soo baxay dugsiga sare kanaled intaa kadib waxaan doorbiday in aan waxbarashada sii wato ilaa heer jaamacadeed oo aan jeclaystay inaan kusoo barto jaamacadda camuud oo markaa aniga si khaas ahaan iyo aan u xiiseynayay inaan wax ka barto kadib waxaan anigu waxaan imika dhigtaa een, kuuliyadda computer and IT ICT ga gaar ahaan iyo information technology ga kolley environment tuguna dee inkastoo saameyn ku leeyahay ardaygu mar hadduu gobol kale ka yimi een, laakiin haddana annaga wax intaan joognay caqabado ah iminka afar sanaan joogay afarta sana wax caqabadaan sheeganayaa ma jirto Een, marka wax dhibaato oon kala kulmay gobolkan ma jirto Een, waxaa la dhahaa umayma nuur gasle oo degan magaalada buurama una dhalatay Een, ana gabadh wax bara- ka barata jaamacadda camuud Een, waxaan odhan karaa een, alxamdulilah ilaahay baa horta mahad iskale anoo dalkaygii jooga oo caafimaad iyo nabadba ku haysta inaana si fiican wax uga barto een, jaamacadda camuud mararka qaarkood waxaa jira ardayga dhallinyarada ahi inuu isweydiiyo waxyaabo caqabada ku noqda waxbarashadiisa inuu la kulmo oo ay ka hor iman karaan muddada uu bilaabayo amase uu ku guda jiro waxbarashadiisa arrintaas waxaa jawaab ka bixinaya madaxa arrimaha ardayda iyo la talinta ee jaamacadda camuud siciid xasan habane Ee, ardaygu marka uu soo galo jaamacadda waa marka koowaad horta dee waxyaabaha caqabad yar noqon kara waxa weeye inuu ardaygu ku muddo uu isku dayo siduu ula qabsan lahaaba jaamacadi maxay kaga duwan tahay secondarygii ama siyaabihii hore ee uu marka hore wuxuu baran jiray marka ee, taasi mudday ku qaadataa waase wax uu si fudud ula qabsan karo Een, marka uu taa ku xidhmo dabadeed waxay jaamacaddu leedahay waa inuu qofkii takhasus sameeyaa oo qof kastaaba takhasuskii uu geli lahaa uu galaa waa meelaha yana ee, caqabaadka u yar badan ay uga yimaadaan ardayda oo ardaygu yidhaahdo takhasuskii aan geli lahaa iyo wixii aan ku dooran lahaa iyo tiibaa iga yar khalkhalsan xafiiskani qodobada aadka u waaweyn waxyaabaha uu ardayda uga caawiyo waxaa ka mid a taas oo kale waa field choicekii inuu ardaygu go-aan saxa qaadan karo
waryaha v o a magaalada boorama haashim good ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada boorama warbixintaas aad dhegaysanayseen ayay ahayd falastiinay dee gabagabadii ayaynu kusii dhownahay dhinaca ciyaaraha iyo aad laynooga sugayay idaacadda waryaheena jamaal axmed cismaan ayaa ciyaarihii ugu dambeeyey noo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha bilyaneerka u dhashay waddanka jordan xasan cabdilaahi ismaaciil ayaa la sheegayaa inuu indhindhaynayo inuu shir ku yeesho amaba uu la wareego kooxo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska kadib markii bilyaneerkaasi uu ku jahwareeray islamarkaasina uu ku xaajisay horyaalka dalkaasi germany oo uu saami boqolkiiba lixdan gaaraya uu ku lahaa naadiga kubadda cagta kun sideed boqol iyo lixdan ee munih hadda waxa uu rajaynaya inuu iibsado naadi ka tirsan horyaalka ingiriiska iyadoo kooxo dhowr lala xiriirinayo xasan cabdilaahi ismaaciil ayaa daawaday ciyaartii arsenal iyo manchester city ee horyaalka dalkaasi ingiriiska iyo sidoo kale kooxda chelsea iyo sunderland oo toddobaadkan ay kooxuhu ciyaareen madaxa naadiga kubadda cagta manchester united ayaa doorbidayeen beb guardiola uu noqdo tababaraha xiga ee naadiga manchester united iyadoo sidoo kale ay jireen warar lala xiriirinayo naadigaasi tababare jose morino waxaana hadda soo baxaya in ed woodward uu si weyn indhaha ugu hayo beb guardiola oo toddobaadkan sheegay in xagaaga marka uu dhammaado uu kasoo tagayo naadiga kubadda cagta ee bayern munich islamarkaasina lala xiriirinaya naadiga manchester city gardiola ayaa sidoo kale lala xiriirinayay naadiga chelsea oo dhowaantan iska xihiisay macalin jose morino oo isaguna sheegay inuu doonayo inuu u wareego koox kale sida ugu dhaqsiyaha badan uusan doonayn inuu nasiino qaato ed woodward ayaa waxa uu dhinaca kale doonaynin in macalinka cadaadiska saaran ee waddanka holland u dhashay luis van hall uusan ka celinin shaqada inkastoo lagu canaananayo qaab ciyaareedka liita ee nadiga manchester united ay soo bandhigayso waxaana uu doonayaa ed woodward in luis van hall uu naadiga kubadda cagta manchester united sii laeliyo ilaa iyo xagaaga soo socda naadiga kubadda cagta ac milan ee dalka talyaaniga ayaa rajaynaysa inay la soo wareegto ciyaartooyga vasquis warar soo baxaya ayaa sheegaya in franco vasquis uu dhammaystirayo heshiis uu ugu wareegi lahaa naadiga kubadda cagta ac milan ri sports ee dalka talyaaniga ayaa soo warisay in milan inta badan ay dhammaystirtay heshiiskaasi ay ciyaartooygaasi reer balerma uga keenayso naadiga balermo oo naadiga kubadda cagta ac milanna ay heshiiskaasi dhammaystirtay xeryan franco ayaa sidoo kale ac milan si aada loola xiriirinaya waxaana sidoo kale jirtay in kooxaha yuventus roma iyo inter ay dhammaantood xiiseynayeen ciyaartooygaasi naadiga balermo naadiga fiorentina ayaa raadinaysa sidii ula soo wareegi lahayd ciyaartooyda naadiga atlana u ciyaara ee alekhandro gomes iyo martin dirun paulo soza ayaa xaqiijiyey in naadigu ay u baahan tahay in la qalabeeyo janwarida soo socota si ay usii wado dadaalka ay ugu jirto sidii ay u hanaan lahayd horyaalka zeria ee dalka talyaaniga fiorentina ayaa sameynaysa wax kasta ay doonayso inay kula soo wareegto ciyaartooyda labada ah ee u ciyaara naadiga atlana iyadoo atlantana ay weydiisay ciyaartooydaasi in xagaagan marka uu suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu furmo ay ku soo wareegaan naadiga fiorentina ciyaartooyga khadka dhexe ee naadiga bayan munich thiago alcantara ayaa sheegay inaanu ku xirnayn macalin beb gardiola oo la sheegayo in xagaagan markuu dhammaado horyaalka dalka ingiriiska uu aadi doono thiago alcantara oo hore naadiga barcelona ugu soo ciyaaray hase yeeshee markii macalin beb gardiola uu wareegay naadiga bayan munich uu ka mid noqday ciyaartooydii ugu horreysay ee macalin beb gardiola uu keeno gegada alens arena stadium ayaa haddana urar soo baxay waxay sheegayaan in thiago alcantara uu ka mid noqon doono ciyaartooyda u raaci doonta gardiola horyaalka dalka ingiriiska waxaase uu ka dhawaajiyey in isagu uusan ku xirnaynin marnaba beb gardiola uuna mustaqbalkiisa yaallo hadda nadiga bayer munich nadiga barcelona ayaa waxaa la sheegayaa in suuqa kala iibsiga ciyaartooyda marka uu furmo janwarida soo socota in qaar ka mid a ciyaartooydeeda ay iska dirto kuwo kalena ay si amaah ahaan ula soo wareegto ciyaartooyda nadiga ka tagi doona waxaa ka mid ah ciyaartooyga douglas bire oo hadda dhaawac uga maqan naadiga waxaa sidoo kale rajaynayaa in naadigu ay fasaxaan oo qaab ama ahaan ay ku fasaxaan muniir el xadaadi iyo sandro ramirez oo labaduba weerarka ka ciyaara dhegeystayaal xubintii cayaaraha waa nageynta
ismaaciil haye la kasa la koolkooliyaa codka macaan ee aways gulaangul
ehelbakoytaleedheheediyay maxaad iigu kibraysaa kun adoo kaleenta waa kakaaftoomi karaa aniga kun adoo kaleenta waa kakaaftoomi karaa ewalbakoytaleedheheediyay maxaad iigu kibraysaa kun adoo kaleenta waa kakaaftoomi karaa aniga kun adoo kaleenta kasha iyo kurteed kashaba mooyaheed kiiba kii uroon sii leesku kasaaya lisku koodsahaa kasha iyo kurteed kashaba mooyaheed kiiba kii uroon sii leesku kasaaya lisku koodsahaa oo la kasaaya la koolkooliya ee la kasaynina kasaya la kolkoliya ila kasaynina kuute laga koraa
codka macaan ee aways gulaangul waxay gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeenii duhurnimo ilaa intaan galabta afarta galabnimo hawada ku kulmi doono waa asxaabtii barnaamijka dhallinyarada maanta ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliyo
isma keeni karayne koo kaleenta raadse oo ku kulule koo kaleenta This program has come to you from the Voice of America, Washington.
kasmada adkeey ani kabiir aan ahaye isma keeni karee